barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo boggeenna internetka ee v o a somali com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah sagaal iyo labaatanka bisha agost ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna hadda waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan maanta ku soo qaadan doonno dood ku saabsan guurka khayaaliga ah ee qaar ka mid ah dhallinyarada maanta iyo cawaaqibka ka dhasha waagii hore waxaa dhici jirtay sidaynu ku hayna taariikhda gabadhu markay oday guursanaysoo kale inii la dhaho waxay ka raadinaysaa yan inay lacalla ay xoolihiisa dhaxashoo kale mustaqbalka dambena ay ninka guursatay laakiin arrinta hadda foolxumida leh waa arrinta dhallinyarta oo raggii ah yacni dadkii inay raadinahayaan ruux qurbaha jooga mid waxoogaa in lacaga haysata heesihii ayaanan barnaamijka ka maqnayn ciyaarihii ayaa sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo uu inoo aqriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
waaxaha caafimaadka dadweynaha ee guud ahaan maraykanka ayaa ugu baaqay xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee maraykanka ee c d c loo soo gaabiyo inay ka laabato isbedelada ay hay-adda federaalka ah dhowaan ku samaysay tilmaamaha guud ee la xidhiira baarista cudurka coronavirus isbahaysiga caafimaad ee magaalooyinka waaweyn iyo ururka qaran ee mas-uuliyiinta caafimaadka ee degmooyinka iyo magaalooyinka oo matalaya kumanaan waaxyaha caafimaad ee maxalliga ah ayaa jimcihii warqad u diray madaxda xarunta c d c iyo waaxda caafimaadka maraykanka iyagoo ka dalbaday in hay-adahani ay ka noqdaan go-aanka cusub ee joojinta tijaabinta laga qaado dadka la kulma kuwa uu ku dhacay cudurka covid sagaal iyo toban c d c ayaa horay u soo jeedisay in la baaro dhammaan dadka xiriirka la sameeyey kuwa uu ku dhacay cudurka coronavirus xitaa haddii aysan haysan calaamadaha covid sagaal iyo toban ururadani waxay ugu baaqeen hay-adaha dowladda federaalka ah inay dib u soo celiyaan talooyinkii ahaa in dadka la kulma kuwa uu ku dhacay cudurka covid sagaal iyo toban laga baaro inay qaadeen coronavirus ugu yaraan soddon iyo saddex gobol ayaan raacin tilmaamaha cusub ee ka soo baxay c d c waxaana ay sii wadaan inay ku taliyaan baarista dhammaan dadka ka agdhowaada kuwa uu ku dhacay cudurka covid sagaal iyo toban iyadoo aan loo eegin astaamaha cudurka sida lagu sheegay falanqeyn ay soo saartay wakaaladda wararka ee royters ra-iisul wasaaraha jaban shinso abe ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu iska casilayo jegadiisa sababo caafimaad awgeed isagoo soo afjaray muddaxileedkiisa oo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee dalkaasi kuna dadaalay soo noolaynta dhaqaalaha dalkaasi uuna riixay xoojinta awoodda ciidan ee jabaan iscasilaadda lama filaanka ah ayaa horseedaysa dagaalka xubnaha xisbigiisa l d p ee toddobaadyada soo socda ay u geli doonaan buuxinta jegada ra-iisul wasaarenimo qofka ku guulaysta jagadaasi ayay u badan tahay inuu sii ambaqaado siyaasadaha dhaqaale ee abe ee keenay natiijooyinka iskudhafka ah ee soo noolaynta dhaqaalaha saddexaad ee ugu weyn dunida ma sii wadi karo inaan sii ahaado ra-iisul wasaare haddii aanan haysan kalsoonida aan ku qaban karo howlaha ay muwaadiniintu ii egmadeen ayuu abi oo lixdan iyo shan jir ah ka sheegay shirka jaraa-id ee uu kaga dhawaaqayay iscasilaadiisa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado firaaq siyaasadeed xilli ay jabaan la tacaalayso cudurka safmarka ah ee coronavirus tani ayaa ah markii labaad ee abi uu iska casilo jagada ra-iisul wasaarenimo sababo caafimaad darteed iyadoo markii sii hore uu iscasilay toban sana ka hor warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaan dib idinkugu celiyo nuur xasan nuur bukhaari
warkii caalamka ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaanna waa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa nairobi noogu soo diyaariyey waryaheenna khadar maxamuud xare
sanadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada nairobi iyo qeybo badan oo dhulka soomaalida ay ku nooshahay ku soo badanayay guurka kudanaysiga loo yaqaano kaasoo ay labada qof uu midba midka kale uu ku danaysanayo amaba uu ku meel gaarayo kadibna uu guurkii labadaasi qof uu burburayo meelaha uu guurkaasi aadka uga jiro waxaa ka mid a magaalada nairobi oo ay ku nool yihiin dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo qorshooyin kala duwan u jooga dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaana toddobaadyadii lasoo dhaafay aad u hadalhayay arrintan waa mowduuca aynu ku soo qaadanayno barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana igala qaybgelaya saxana xuseen maxamed iyo cabdiraxmaan maxamed maxamed oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi marka hore kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o
waan ku dhownahay barnaamijka marka bal ka waran bal arintan guurka kudanaysiga ee aad sheegteen inuu kusoo kordhayo dhulka soomaalida ay degto gaar ahaanna magaalada nairobi oo uu si aada waayadan oga jiro haddii aad xogta aad ka hayso aad nala wadaagto marka koowaad waan salaamayaa bahda v o a iyo wariye khadar maxamuud xareed oo aa ninka wareyshiganaga qaadayo salaan kadib qodobkan aad ka hadlayso waa qodob guud ahaan geyga soomaalida aada ugu badan khaasatan markaan ka hadallo ama usoo laabano halka maantaan ku suganay magaalada nairobi waa qodob aada ugu badan oo dhalinyarada boqolkiiba boqol intaan ka war hayno amaaan xogta ka hayno aada u saameeyey gabdhi iyo wiilalba iyadoon loo kala aabayeelaynin marka waxaan dhihi karnaa waa qodob dhowaan dib kaga soo biiray ama ku cusub dhaqankii iyo kalsharkii soomaalidu ay lahaan jirtay mana aha dhaqan wanaagsan mar haddii qofka weynaa ee biniaadamka mustaqbalkiisa uu gelinhaya danaysi ama waxa afkaqalaad lagu dhaho interest wuxuu qofka ka leeyaho kaleeto ama meel heblaaye ku aad ama meel heblaaye geyso mustaqbalkuna sidiisuba qofkan biniaadamka hadduu u baahaya inuu mustaqbal samaysto ama nolol wanaagsan uu samaysto oo qofku higsigiisu ma aha wax wax u tarahayo waxaa loo baahanya qofkan mar hadduu mustaqbal u baahanya inuu samaysto mustaqbal saxa inuu samaysto mustaqbal saxa markaan kuleeha macnaheedu waxaa weeye inaysan ahayn qofku dan iyo interesti ama danaysi iyo mustaqbalka marnaba marnaba inay waxba wadaagin meel la iskugu imaanin hadaad leedahay maanta gabadhan waxay joogtaa australia ama waxay joogtaa canada ama qurbaha meesha doonta ka joogto aad is leedahay ku dangaadh oo adi ma shaqaysida isliibaad joogtaa ama meelgeyga soomaalida kamid aad joogtaa oo magaranaysa aad ku sugan tahay halkaa waxaad ku dhaawacaysaa ama aad ku burburinaysaa adiga mustaqbalkaaga way jiraan dad mustaqbal iska helo oo ubad wanaagsan kala helo oo haddana aan isku meel joogin oo mustaqbalka mustaqbal wanaagsan ku noolaado isku meel aan ku nooleen laga yaabo inuu ruuxna dalka joogo ruuxna dalka dibadiisa joogo waayahay waan kugu soo noqonayaa waxaan siinaya cabdiraxmaan haye
khadarow arintaas uu saxana sheegay waan ku raacsannahay waan ku raacsanahay waayo waagii hore waxaa dhici jirtay sidaynu ku hayna taariikhda gabadhu markay oday guursanayso oo kale inii la dhaho waxay ka raadinaysaa yacno inay lacalla ay xoolihiisa dhaxashoo kale mustaqbalka dambena ay ninka guursatay laakiin arrinta hadda foolxumida leh waa arrinta dhallinyarta oo raggii ah ama meeshay doonaan nairobi ha joogaan ama dunida meeshay ka joogaanba ha ahaatee yacni dadkii inay raadinahayaan ruux oo qurbaha jooga mid waxoogaa in lacaga haysata oo dad iska noladhihoon iyagiina laftirkoodii aan dad caqli badan aan ahayn intii la dhaho jiim aada oo ninka jiim loo diro wuxuu samaynayaa ii sheeg isagu dee guriga wuu seexdaa wuu ka soo toosaa islaam baa biisha hours khadkay ugu jirtaa iyadiina marka waa arrin waxaan isdhihi karaa ceebteeda iyo mucujisadeeda leh dhaqankana meel kaga dhacaysa iyo raganimadkii marka soolsma dhihi karo arrimahan daruuf baa keenaysa maya laysma dhihi kara daruuf baa keenaysa waayo dee dunidantada haddaan ruuxu intuu yaryahay uusan ka shaqaysanin oo uu maaragtay ii sheeg jeeb ruux kala galo waa mucjisa waayo waalid baa dhalay dad baa ka dambeeya isagu nolol wuxuu rabaa waasaca oo uu ku noolaaday nolol cidhiidria inuu ku noolaado ma fiicna oo dee ruuxii waa ruux la maamulanayuu noqonaya ruux islaanu maamulaysu ninku noqonaya marka raggiiba dumarka waxaan u jeedaa dumarkiiba raggii baa ka badiyey hadda oo weliba dhallinyarta ho khaasatan meeshan la yidhahdo islii nairobi waxeedu dee waxaad arkaysaa waa isku dulnoolaansho weeye waxeedu gabdhaha iyo wiilasha kuwee ku badan barnaamijkan inay isticmaalaan guurka isku danaysiga ku saabsan horta barnaamijkan danaysi waa magac macnaha danaysi waa magac noogu talagalay horta ninka raggaas sidiisuba keliya adagu hadda waxaan qaylada ka wadno gabdhaha ma aha oo melihin gabdhaha soomaaliyeed waa gabdha sharafla gabdhahan jecelahay melihin gabdhihii soomaaliyeed baa kusoo duulahaya dhalinyaradii oo meeshan ka afduuban oo anagu melihin dee macnaha gabdhaha cidda loo sameeyey inay guursato waa wiilasha soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeedna cidda loogu wiilasha soomaaliyeed cidda loogu talagalna guursan ayagana waa sidoo kaleeto keliya waxaan ka hadlayna wuxuu yihi qofku mustaqbalkiisa inuusan ku xirin marnaba interest wax la dhaho afka qalaad lagu dhaho ama danaysiga guurkaagu ama mustaqbalkaagu hadduu danaysi noqdo wax mustaqbal oo fiican oo kuu degaayo ma jiro sababtoo ah berrito haddii mustaqbalkaagu uu danaysti ku salaysnaa waxaad arkaysaa dhallinyaro badan baan hadda saaxiibanahay kulli waxaa laga yaabaa mid aan xilo soo marin ama aan reer yeelani ma jiro nin maanta reer gacan ku hayana ma leh dhammaantoodna waxay u badnaayeen guurka danaysiga marka ninka ragga sidiisuba inuu dhadhaban raac noqdo looma baahno gabadhana sidoo kaleeto inay dhadhaban raac noqoto looma baahno qof dadka biniaadamka waa isku si waa isku sharaf waa isku cizi waa isku karaamo waa isku noolal waxaa loo baahan yahy waxay tahay dadku qofku mustaqbalkiisa inuu ka fikiro qofku mustaqbalkiisa guurkii soomaaliyeed waad ogeyd wuxuu lahaan jiray taggu tagga waa loo xeeradayaa sidiisaba qofku markuu guursanayo tagga iyo meeshuu geli waa inuu u xeeradayo qofka uu guursanayo cirdigiisa iyo nasabkiisa iyo cidda uu yahay iyo berri meeshu uu galo iyo caqabada ku imaan karta berri si uga badbaado ruuxan waa inuu raadiyo taa macnaheedu ma aha qofka inuu macnaha qaab qabiiliya macnaha u guursado oo uu reerkooda keliya ka guursado oo qaab qabiiliya u guursado ma aha macnaheedu ee soomaalidu waxay ahaan jirtay dhaqan waxay lahaan jirtay gabadhan yaa dhalay hebel hebel yaa kasii dhalay waa gabadh ree hebela hebel hebel baa dhalay nin la aqoodaa dhalay gabadh la yaqaanay oo geyigaa dhanba laga yaqaanaa dhasho oo heble hebel la dhaho xoga waxaad moodaa soomaalidii iyo dhaqanka hidaraaca lagu samayn jiray qofka la ogaan jiray inuu hadda sii yaran hayaad moodaa oo ku arkay oo ku caashaqa ay tahay
dhallinyaradu ragga ma gabdhaha qurbaha jiray ay bartilmaameysanayaan oo guurkan danaysiga ay la wadaagayaan mise kuwa kale ee ganacsiga ku haysta nairobina sidoo kale qeybi ka yihiin ee gabdhaha intuba horta qofka biniaadamka waa xadiid baa wuxuu ahaa dumarka ama tagga ama guurku in waxyaaba badan lagu raaco sida gabadha quruxdeedao kale inaad ku raaci karto nasabkeeda inaad ku raaci karto diinta inaad ku raaci karto dhaqaalaha ama qofku wuxuu haysto inaad ku raaci karto waa xadiid laakiin dhanka kale markii loo fiiriyo macnaheedu xadiidka kaagama saaciideynayo inaad noqoto uun qof taarigaraysanhayo qof wax raadinhayo waxaad arkaysaa dhalinyaro badanoo ku dhihi war islaantan deesho kuuma qalanta ama marka gabadha deesho wiilkan kuuma qalmo maxaa iga gala aniga waa lacag buu haystaa marka halkaa waxaa kaga soo baxaysa qofka inuun u baahnay noqda mustaqbal ee uu dhadhama raadis yahay cabdiraxmaan waxaad waxaa arkaysaa dhallinyaro intay guursadeen reerkoodii ama reerahoodii burburay oo ay kala tageen maxaa keenaya middaas kadibna isliig ku nool oo kaleeto oo iskaabla ku ah
taas waxaa keenayaan isleeyahay dee gabadhu markay ninka horta gacanta ku haysa sidaan kuu sheegayba uu ninku jeeb ku nool yahay gabadha jeebkeeda markuu ninku ku jiro waxaa weeye haddaynu hadda waxoogaa yar aynu dibadda yar aadno waxaad arkaysaa gabadh waxay imanaysaa dhulkay imanaysaa africa xaggankada kadibna way noqonaysaa uur bay yeelanaysaa hal ilmay dhalaysaa shaqadeedii iyo ninkii oy ilaaliso iyo ilmihii saddexdaas waa saddex shaqo aad u culus weeye marka meelay u dhaqaaqda markay garan weydo waynu arnay waayahan kale xataa gabdho waxaad arkaysaa diintii ka baxaya gabdho waxaad arkaysaa iyagiyo isa soo qaawiye leyf soo galaya gabdho waxaad arkaysaa waxyaalihii gurigeeda ka dhacay miidiyaha la soo fadhiisanaya taana waxaa keenayaan u malaynayaa raganimada xumida ragga kusoo korodhay raganimo xumida ragga kusoo korodhay oo ah inuu ninkii ii sheeg nin malaayacni aan noqday isaga gacanta lagu hayey haddii luuguusama ogolyahay kadibna dee sheekadii furitaanka ahayd liisu marinayo miidiyaha ama whatsappka ama facebookgacanta
lagu hayay maxaa ka wadaa yacni ninkaa nin la biilaye ah ninkaa nin la yidhi halkaa ii fadhiisa ah jiimna aad la yidhaahday marka ninkii dee maogtahay taleefonkiibu yar dansanaya waxbuu samaynaya maalinta ugu dambaysasana waa la furaya waa la furaya ninka marka waxaa jirtay sidii hadda door horeba aynu ka sii daynay v o e da arrin ahayd ii sheeg inay gabadh uu nin gabadhku kuyaa gursaday marka baashi way ishoosgelaysaa oo maaragtay dee wuxuu moogtahay markuu wuxuu gabay yahay dee meelo badan buu taabanayaa marka waxay ahayd yani garbasaar midii qaadatay gacanta saydhaaba inaan gabadh u raaca ma ah oon gorgoriyaaye gambad iyo rag baa guudka dayagaaliya islaani oo gala miday soo arkaan geenyadu tahay hadba seen gashaantidii kacdaa guudka uga eg yacni ninku markuu tu kastaba siduu saxana sheegay weeyaane uu caashaqo soo dee maxaan ku dhahay god ku dhici mahayo marka arin kale aad saxana weydiisay oo ahayd gabdhaha nairobi ee waxoogaa dhaqaalaha haysta wayba ka baqaanba raggaa jooga meelahan kale kuwa wayba ka baqaanoo maxaanku dhahaa ii sheega dee waa waxaa weeye iyada laftirkeedu waxay ku kordhisato xoolahan ay rabtaa marka tu laakiin ay ii sheeg hoteelka un wax yar maarata ii sheeg intay kaga bixbixiyaan marka dambe iyaduna dee soo biish bes unbay rabaan marka waxaan isdhihi karaa taas inuu reeruhu isfuraan xagga raggay ka imaanaysa
arrin kale oo waxaynu u gelaynaa aada loo hadalhayo inay nairobi ka jirto dhanka jiimka oo kale waxaa aada loo hadalhayaa in ragga nairobi lagu khasbayo oo laleeyahay jiimka aada oo isa soo dhisa oo maaragtay muruqiyiina dhisa arrintaas ka warran iyadan
horta dhanka jiimka horta jiimam kule magaranaysa waxaan umalayna ganacsata soomaaliyeed baa iskale oo waa shaqo dad u furan keliya waxaan ka hadlayno uun waa fikirka iyo qaabka dhallinyarada soomaaliyeed ee jiimka u abaaraan jiimka hadda anigu waa dhallinyarada wadaan afiri ka mid ah cid igu qasabto ay tiri saxarow aadna ma jirto anigunbaa iska iyo caafimaadkayga u aado taas waa taata kale dhanka kale haddana waxaa jiro dhallinyaro soomaaliyeed oo badan oo ku dhahayo niho anaaba la sheekaysta anaa la kulmayba laleeyahay islaanta ay leeda warniw jiimka ma aadid oo kacoo jiimka aad oo isdhis oo kan isdhaho war hade waxaa idhi jiimkan adiga mar haddaadan caafimaadkaaga iyo inaad xoogaa isku yar fududayso maadaama aan dad dhallinyaraan haddana waktigan lagu jira lockdownka waxaad mooda in guryihiin lagu jiro cunto badan la isticmaalayo dan sidaa awgeed waa laiskaga baahan yahay xoogaa qof ama ha ordo ama jiim ha aado waa xoogaa iska exercise ah marka exerciskan dhallinyaradan dhalinyartiba ayaa kala bedelan qayb waxaad moodaa in lasoo riixayo dabada laga soo riixayo laleeyahay waa inaad aadaan ilaa iyo ilaa jiimka tag laleeyahay iyo macnaha qayb caadi aaday labaduba way leeyihin waayahay waxaynu soo ku dhownahay gabagabadii barnaamijka si dhallinyaradu ay u shaqaystaan guur lagu waaro oo xalaal ahna ay u helaan maxay tahay talooyinka aad bixinaysaan dhallinyaradina waxaa weeye horta shaqooyinku way badan yihiin laakiin raggan rag shaqo u jeeda ma aha ninku hadduusa hal abuur lahayn hal abuurka waa ma aha inuu yahay maarata sida in la dhaanteeyo hal abuur waxaa la yidhahdaa businesska ruuxu inuu ya maaratay uu samayn karo ganacsi hadduusa ganacsi samayn karin waxoogaa kharash aan uusahaynin shaqaalu noqon karaa shaqadu way fara badan tahay waxoogaa shaqada ugu badan hadda nairobi maqaaxyahan ugu badan ruuxu inuu weytan noqdo inuu maarata cunto karinta uu galo waayo waa shaqo hadday dibadda tagaanba hade maarata harkaha iyo maarata iyo xoorkay samaynahayaan marka waxaa weeye anigu waxaan dhihi lahaa war ha la shaqaysto wax walba oo aad kari karto oo ad awooddo ku shaqee maxaanku dhahay qiimaha iyada lacagtana haddee intii naaga kusoo biili lahaadadoo boqol dolar qaataa kuu dhaanta guur xalaal aha iyo gabadh kuu kalsoonna markaasaad heli jiimkan iyo waxaan kadana adeer ha isku daalinina horaanbay gabadh aan la sheekaysan jiray ii tiri jiim aado doqomiinta aada baan ku idhi anugu marka doqon ha noqonin baan leeyahay nin walba waayahay gabagabadii
waxaan leeyahay horta dhallinyarada soomaaliyeed qofku qofka dhallinyarada khaasatan ragga mas-uuliyadda saaran mas-uuliyad aan dumarka saarnayn iyo gabdhaha ragga saaran qofku horta kow inuu mas-uuliyadda saaran fahmo waa waa muhiim qodobka labaad qofku hadduu u baahan yahay tag iyo guur xalaala magaaladan aan joognay nairobi ama islii gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha ugu qurux badan baa ayaa ku nool ninka u baahan mustaqbal wanaagsan ha guursado qofka biniaadamka ama islaamkaaba qofka islaamka aan ku dhaho qofku hadduu guursado mustaqbal wanaagsan buu heli farad baa ilaahay furi israaqad khaasu ilaahay kuu furi reerkan iyo adiga dhexdiinna ilahay wax ka furaya israaqad wanaagsan dhallinyarada soomaaliyeed ee islii tuban waxaan ku baraarujinaya inay guursadaan gabdho iyo wiilalba qofku hadduu guursado wuu degi qof mas-uulaad noqon haddaad gabar tahayna marwaad noqonaysaa oo nag la ixtiraamaad noqonaysaa haddaad nin tahayna nin mas-uul aad noqonaysaa annagaaba ka kowa dadka magaranaysa hadda magaranaysa lawaani aniga abwaanka aniga abwaanka weli meelahan orodnaa marka waxaan jeclaan lahaa dhallinyarada soomaaliyeed dhammaan meel kastay joogaan guurka hala badiyo guurka xalaalkana hala badiyo wax kastana markaa wuu imaanaya wixii markaa dee kaleeto oo ilaahay israaqada asagaa bixiyo israaqaduna waa waasa ma aha macnaheedu inaad adigu maraad sheebabka kuu buuxaan keliya aada guursanayso guurku waagi hore u qaaliga ahaa ee geela iyo ariga iyo hantida badan iyo qoriga aka ee bunta qol isku xidhi jiray laga imaa wa- dadkii diin baa imaatay gabdhihii hadda waxaa laga yaabaaba inaan wax badan lagugu sii xirinba haddaad ehelkii iyo gabadh guur xalaal u ah intaad u imaato aad dhahdo dee aabo iyo hooyo gabadh dhammaan rabaa hore baa lagaaga dari marka waxaan dhihi lahaa guurka xalaasha hala badiyo interestiga ilaa soomaali ay ka gudbayso mus- guurka interest lagu xirayana furiinkan iyo qaxan iyo kala orodkan iyo kala yaacan iyo caruurahan gacmaha la jiidayo way sii loo jilbaamaysa arrinta ayadaa laga hortagan lahaa aad ba umahadsantii adaa mudan kuwaasi waxay kala ahaayeen saxane xuseen maxamed iyo cabdiraxmaan maxamed maxamed oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaana ay igala qaybgalayeen barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah nabadgelyo
barnaamijkaasi madasha dhallinyarada waxaa nala socodsiinayay khadar maxamuud axareed halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaan ku hormari doonaa ciyaarta caawa dhex mari doonta kooxaha liverpool iyo arsenal taas oo loo yaqaano koobka community shield oo ah ciyaar lagu furo horyaalka premier leaga laba toddobaad ka hor inta aysan si rasmi ah u bilowmin koobka community shield ayaa waxaa liverpool iyo arsenal ay ku ciyaari doonaan caawa garoonka caanka ah ee wembley ee magaalada london waxaana tartanka ama koobka caawa uu dhacayaa afar iyo soddon maalmood kadib markii uu xil ciyaareedka dhammaaday tababaraha kooxda liverpool ayaa sheegay in ciyaartooydiisu ay diyaar u yihiin in ay arsenal ay la kulmaan weliba iyaga oo filaya buu yidhi ciyaar aad u xamaasad badan kooxda liverpool waxaa u soo laabtay kabtankooda findike oo dhaawac yar uu ka soo gaaray ciyaartii saxabtinimo oo ay liverpool talaadadii la ciyaartay naadiga salisburg balse waxaa dhaawac uga maqnaan doona ciyaaryahanka dadabka midig ee difaaca ka ciyaara alexander arnold waxaa sidoo kale dhaawac uga maqan kabtankooda jordan henderson iyo laacibka khadka dhexe ka ciyaara alex chamberlain ciyaaryahanka difaaca ka dheela joel matib ayaa sidoo kale liverpool dhaawac uga maqan arsenal ciyaartooydeeda muhiimka ah ayaa u dhan weliba waxaa uu ciyaari doona difaacooda cusub william saliba kaas oo dhowaan ku soo biiray laakiin goolhayahooda bren leno ayaa dhaawac uga maqan wararka suuqa kala iibsiga weli waxaa hogaanku ahaya oo ugu weyn aadna loo hadalhayaa ciyaaryahan messi oo ka tegaya barcelona taasi adduunyadu ay ogaata laakiin waxaana weli la ogeyn kooxda uu qaban doono waxaa saf ugu jira kooxo waaweyn oo lacag haysta oo weliba ay ugu weyn tahay kooxda manchester city manchester city ayaana la leeyahay ciyaaryahanka qudhiisa ayaaba raba oo talaadadii ayuu la hadlay tababaraha kooxda manchester city beb guardiola oo horey usoo leeliyey kooxda barcelona aadna ay isu yaqaanaan leonel messi waxaa wararku ay sheegayaan gaar ahaan wargeysyada ka soo baxa dalkaasi ee spain in messi uu u sheegay guardiola inuu doonayo inuu kooxdiisa u ciyaaro weliba labada sano ee soo socota uu doonayo inuu ku guuleysto ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida laakiin kooxaha kale ee markaasi doonaya ciyaaryahan messi waxaa ka mid ah kooxda paris saint german ee dalkaasi faransiiska kooxda inter milan oo ka dhisan talyaaniga juventus ayaa iyana la sheegayaa in ay kusoo biirtay loolanka loogu jiro helitaanka ciyaaryahan messi la arki doone halka uu ku dambeyn doono ciyaaryahan messi wararka kale ee suuqa kale iibsiga ciyaartooyda waxaa ka mid ah ciyaaryahankii difaaca ugu ciyaari jiray kooxda paris saint german diago silva ayaa si rasmi ah jimcihii ugu biiray kooxda chelsea heshiis hal sano ah ayuu u saxiixay daafacan waaye aragga ah ee horeyna ugu soo ciyaaray naadiga a c milan heshiiska waxaa qayb ka ah in haddii ay labada dhinac heshiiyaan marka heshiiskan uu dhammaado in silva uu sanad kale qandaraaska ku kordhin karo kooxda atlanta ee dalka talyaaniga ayaa la soo wareegtay ciyaaryahanka uu qadka dhexe uga ciyaaray naadiga lokomotiv moscow ee dalka rushia alexi miranchik ciyaaryahankan ayay atlanta ku iibsatay afar iyo toban milyan kooxda a c milanna waxaa la leeyahay saacadii ugu dambeeyey ayay ku biirtay loolanka loogu jiro ciyaaryahanka kubad sameeyaha dalka talyaaniga ee u ciyaara kooxda breshia ninka la yidhaahdo sandro tonali inter milan ayaa muddo bil ahba la hadalhayay inuu ku biiri doono hase yeeshee wadahadaladii u dhexeeyey inter iyo maamulka kooxda breshia ayaa la sheegay in dhowaanahan ay hakadeen kadib markii tababaraha kooxda inter antonio conte uu door biday in ciyaartooy ka dacweyn sida arturo vidal oo kale uu hanqal taago milan ayaa fursadaasi ka faa'iidaysanaysa agaasimaheeda dhinaca farsamada iyo isboortiga ee paolo meldini ayaa wadahadalo la furay gudoomiyaha kooxda breshia massimo jelino jelino ayaa xalay xaqiijiyey in milan ay hadda u dhowdahay in tonali uu ku biiro dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad buu umahadsan yahan nuur bukhaari oo nala soo codsiinaya xubintaasi cayaaraha haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan heesta ruqiya iyo fanaanka allah u naxariistay cumar shooli
ralliyada haweenkaay rasmigii naftaydaay raygeenna oo mida igu raac sidaan rabo kaa raali baane ruqyadaan jeclay raalliya ruqyadaan jeclay ralliyada haweenkaay rasmigii naftaydaay raygeenna oo mida igu raac sidaan rabo kaa raali bane ruqyadaan jeclay raaliyaay ruqyadaan jeclay codkaasi cumar shoole allah u naxariistay wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii duhurnimo oo dhegaystayaal halkan ay si wada jir idinkala soo codsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saaristana maxamed cabdi sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo ralliyada haweenkaay rasmigii naftayda